wiil soomaaliyeed oo lagu magacaabayay guuleed maxamed maxamuud oo siddeed iyo labaatan sana jir ahaa ayaa dhintay kadib markii uu iska soo tuuray guri saddex dabaqa magaalada florence ama farenzia ee dalka talyaaniga saare cabdi axmed oo washington joogta ayaa arrintaasi ka wareysatay daahir cali jimcaale oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee qaxootinimada ku jooga dalka talyaaniga qaraabana la ah wiilka dhintay waxayna ugu horreyn weydiisay sababta uu isu dilay wiilkan wuxuu isku dilay waddanka talyaaniga sharcigii bay u diideen sharcigii ay ku adkeeyeen marka ninka maadaama sharcigii lagu adkeeyeyna waxay ahayd waa wuxuu ku noqday meesha neerafoos oo ku noqday neerafoosnimadii ayuuna u dhintay oo micnaha dabaq iskaga soo tuuray waa isla hadlay xoogaay kayuu soo noqday waa isla hadlay marka dabaquu iska soo tuuray yaa la deganaa dabaq saddex biyaano ahaayeen soomaali kalaa la degneed magaalada farlensa la lahaa magaaladaasu iska soo tuuray marka saddex biyaano dabaq oo iska soo tuuray waddanka goormuu soo galay talyaaniga talyaaniga wuxuu soo galay labada kun iyo kow iyo tobankii soo galay oo ka tegey holland oo aaday talyaaniga mawase ku qanacsaneen maadaama talyaaniga oo dhib badan ka jiro holland markau aaday wuu soo noqday isagoona sharciga qaadan marka hore baxay labada kun toban iyo labadii adi hal sano holland ku maqnaay wuxuu kusoo noqday ro xeet magaaladiisa farnensa kadib farnensa sharci saddex sano ayay u ogolaadeen saddexdii sano ayaa xoogaay kastuuradii meeshaas ka jirtay ku meermeerisay dhibka jira aawadeed oo itaaliya dhibka ka jiraa sidaas iska ah marka isaga sharci miyuu watay ee waddankii uu tegay markuu talyaaniga yimid kadib ee holland maya holland way usoo diideen way soo celiyeen fara talyaaniya leedahay ku dheheen ee gadaal nooga noqo marka sharciga u yaala yurubta oo la dhaho magaciisa ay u baxsadeen dublin ayaa jiro oo fara haddii aad leedahay yurubta kale aad fara ka leedahay ee gadaal ay kuu soo celinayaan sida norway sweden holland jermal inta badan wadamadaas ayay dadka aadaan markii fara lagugu helana gadaal ayaa talyaaniga lagugu soo celiyaa talyaaniga xaaladiisana aad iyo aad ayay uxun tahay ma lagu noolaa karo wax shaqaa ma lahan waa iska dhib badan tahay barnaamijyadaasa iska jiro marka waxa looga cararaya waa intaas markuu holland ka soo noqday ee uu yimid magaalada faransa ee dalka talyaaniga muddo intee la-eg buu joogay intuusa isdilin ka hor labada kun iyo toban iyo labadii u soo galay hal sano oo ku dhawaada uu joogay sharcigiisii katurada way kasoo dhamaatay micnaha way waa loo sheegay waxaa ku guulaysatay waddankan waxay bixiyaan sharci genefa ah oo la dhaho shan sano jinguani iyo sharci saddex sano ah iyo sharci hal sano ah saddexdaas habay bixiyaan iyo mid negative ah marka isagii waxaa la siiyey kii dhaxaada ahay oo saddexda sano ahay maadaama kii saddexda sano ahay la siiyey oo waddankiina kusoo noqday sharcigii haddana kusii adkeeyeen muddo sagaal bilood camal ay iskaga daba noqnoqdeen oo iskaga daba celceliyeen kadib ninkii waa isla hadlay maadaama ninka sharci la-aan uu yahay waddankan haddana mar sharci la-aan aad tahay oo aadan waddan kalena haddana aadan xataa talxiis aad u aadi karin aad iyo aad ayay udhib badan tahay oo haddana shaqo lahayn oo haddana waxay ahayd wax ku caawinayo aadan lahayn marka aad iyo aad ay waddankan xaaladiisa uxun tahay intuusan usoo tahriibin talyaaniga ka hor xaggee buu ka yimid soomaaliya soomaaliya muqdisho ka yimid mqre muqdisho waayo oo ka yimid gobolkiisa waa cadaada laakiin muqdisho hadda ka yimid waayahay siduu kusoo tahriibay maxaad nooga sheegi kartaa maadaama aad ii sheegtay inaad qaraaba tihiin intaanan waraysiga bilaabin ka hor wallahi siduu kusoo taariiba waa ogtahay xaaladda waxuu soo maray etoobiya soo maray sudan soo maray dhulkaasuu soo maray saxarahaasuu soo dhex jeexay asoo rafaadkaas kusoo galay waddanka oo haddana libiya waxay ahayd ku dhibtooday misna badii soo maray oo rafaadkaas soo maray talyaanigana oo markaasi qof kasta oo kula hadlaysa hadda aniga kula hadlaya talyaaniga inaad sii jooga raalli kama ihi danta keenaysana waa farihii talyaaniga ayay kaa qaadeen maadaama farihii ay kaa qaadeenna waa xabsi camal oo waddan kale ma aadi kartid waxay kugu kalifaysaa waddankan inaad sharci ka sugato ama shaqa aad ka raadsato oo aad dhibtooto marka waddanka aad iyo aad u dhib badan yahay rafaadkaas soo soo maray ayuuna haddana ninkaan dhibkaan sii maray marka dhibkaasoo oo galay ninka markaad sheekaysataan hadalladiisa ugu badan muxuu ku hadli jiray muxuu ku hamiyi jiray wallahi waddankaa nin kastaba oo joogo wuxuu iska jecel yahay inuu kasii tago marka sharcigaas oo ku hami jiray sharciga haddau helana wuxuu kuleeyahy waa iskaga tagaa maadaama saddexda sano oo waddanka inkas soomaalida badana aysan ku qanacsaneen intii shaqaysata markii laga reebay inta kale kuma kuma qanacsanaa in xeed saddex sano ay waddanka kusii haysato badana soomaalida waxay dan bidaa kan shanta sano ee waalidkood iyo xaaskooda iyo caruurtooda iyo dadka dhan ay ku keensan karaan ehelkooda ay ku keensan karaan markii ehelkaaga aad keensato ayaa wadda kuusii furmaysaa si wadamada kale ehelkaaga intuu geysato waxay ahayd lagaaga qa
kaasi waxa uu ahaa daahir cali jimcaale oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee qaxootinimada ku jooga dalka talyaaniga qaraabana la ah guleed maxamed maxamuud oo siddeed iyo labaatan jira oo dhintay kadib markii uu iska soo tuuray guri saddex dabaq